casuullada cutubka tobnaad
haddaba waxaa kaysaray jooga nin la odhan jiray korneliyos oo taliya u ahaa boqor askari oo la odhan jiray ciidankii italyaaniga ninkaasu nin cibaadaysan buu ahaa oo ilaah buuna ka cabsan jiray isaga iyo gurigiisuba dadkana sadaqooyin badan buu siin jiray oo had iyo goorna ilaah buu beri jiray abaaraha sagaalka saacadood oo maalmeed wuxuu riyo bayaan ugu arkay malaa'igtii ilaah oo u soo gelaysa oo ku leh isaga korneliyosow markaasuu aad u fiiriyey isagoo cabsanaya oo wuxuu ku yidhi waa maxay rabbiyow
markaasay ku tidhi baryooyinkaaga iyo sadaqooyinkaaga waxay ilaah hortiisa u baxeen xusuus haddaba waxaad niman u dirtaa yaafaa inay u soo yeedhaan simoon kan la yidhaahdo butros wuxuu marti u yahay nin simoon la yidhaahdo oo migdeeye ah oo gurigiisu ku yaal badda dhinaceeda
oo kolkii malaa'igtii isaga la hadashay ka tagtay wuxuu u yeedhay laba midiidin iyo askari cibaadaysan oo ka mid ah kuwa had iyo goorba u adeegi jiray oo markuu wax walba u sheegay ayuu wuxuu u diray yaafaa haddaba maalintii dambe intay safrayeen oo magaalada ku soo dhowaanayeen ayaa butros wuxuu tegey gurigii dushiisa inuu ku tukado abaaraha saacaddii lixaad waana gaajooday oo wuxuu doonayey inuu wax cuno laakiin intay wax u diyaarinayeen ayuu riyooday wuxuuna arkay samada oo furantay oo waxaa soo degayey weel sida shiraaq weyn oo kale oo afartiisa geesoon loogu soo dejinayo dhulka oo waxaana ku jiray jinsi kasta oo xaywaan afar lugood leh iyo waxa dhulka gurgurta iyo haadda cirka oo waxaa isaga u yimid cod leh kac butrosow gowrac oo cun laakiin butros wuxuu yidhi saas yaanay noqon rabbiyow maxaa yeelay weligay ma aan cunin wax xaaraan ah oo aan nadiif ahayn mar labaad codkii baa u yimid isagoo leh wixii ilaah nadiifiyey xaaraan ha ka dhigin taasuna waxay dhacday saddex goor markiibana weelkii waa loo qaaday samada haddaba butros intuu si aad ah ugu wareersaday riyadii uu arkay waxay micnaheedu ahayd bal eega nimankii korneliyos soo diray iyagoo mar weyddiistay gurigii simoon ayay waxay istaageen albaabka hortiisa waxayna u yeedheen oo weyddiisteen in simoon kan la yidhaahdo butros uu meeshaas marti ku yahay iyo in kale oo butros intuu rayadii ka fikirayey ayaa ruuxa wuxuu ku yidhi bal eeg saddex nin baa kuraadinaysa haddaba ka oo hoos tag oo raac adoo aan shaki lahayn maxaa yeelay anaa soo diray markaasaa butros nimankii hoos ugu tegey oo wuxuu ku yidhi bal eega anigu waxaan ay kaad raadinaysaan waa maxay sababta aad u timaadeen markaasay waxay ku yidhaahdeen korneliyos oo boqol askari u teliya oo nin xaq ah ilaahna ka cabsada oo qurunta yahuudda oo dhammana wanaaggiisa u markhaanti furto waxaa u digay isaga malaa'ig quduus ah inuu gurigiisa kugu yeedho hadallona kaa maqlo sidaas aawadeed ayuu gudaha ugu yeedhay oo martigeliyey maalintii dambe ayuu kacay oo iyagii la baxay walaalihii yaafaa joogana qaarkood ayaa raacay isagii maalintii dambe waxay soo galeen kaysariya korneliyosna iyagoo sugayey isagoo isugu yeedhay xigtadiisii iyo saaxiibbadiisii u dhowaa markuu butros soo galay ayaa korneliyos ka hor yimid lugihiisana ku dhacay waana caabuday laakiin butros baa kiciyey oo ku yidhi istaag aniga qudhayduba nin baan ahay oo intuu isagii la hadlayey ayuu soo galay oo wuxuuna arkay kuwo badan oo isu yimid markaasuu ku yidhi iyagii adinku qudhiinnu waa og tihiin inay xaaraan u tahay nin yahuudi ah inuu ku darmado ama u dhowaado nin quruun kale ah hase ahaatee ilaah baa i tusay inaanan ninna ku sheegin nin xaaraan ah ama aan nadiif ahayn sidaas aawadeed markii la ii yeedhay waxaan imid diidid la'aan saas darteed waxaan idin weyddiinayaa sababtii aad iigu soo yeedheen markaasaa korneliyos wuxuu ku yidhi afar maalmood oo horo saacaddan oo kale ayaan joogay anoo gurigayga saacaddii sagaalaad ku tukanaya oo bal eeg waxaa ii hor istaagay nin qaba dhar dhalaalaya oo wuxuu yidhi korneliyosow baryadaadii waa la maqlay sadaqooyinkaagiina ilaah hortiisa waa laga xasuustay sidaas darteed yaafaa cid u dir oo u yeedho simoon kan butros la yidhaahdo wuxuu marti ku yahay guriga simoon magdeeye oo badda dhinaceeda yaal sidaas darteed markiiba cid baan kuu soo diray oo si wanaagsan baadna u samaysay inaad timid haddaba sidaa darteed dhammaantayo halkan waan wada joognaa ilaah hortiisa inaannu maqalno waxyaalihii rabbigu kugu amray oo dhan markaasaa butros afkiisa kala qaaday oo wuxuu yidhi runtii waxaan garanayaa ilaah inuusan dadka u kala eexan laakiin kiis kastoo ilaah ka cabsada xaqnimadana sameeya quruun kastaba ha ku jireen ilaah waa aqbalaa ereygii ayuu u soo diray reer binu israa'iil isagoo ku wacdiyaya nabadda xagga ciise masiix isagu waa wax walba rabbigood adinka qudhiinnu waa taqaaniin ereygaas lagu faafiyey yahuudiya oo dhan oo laga soo bilaabay galiili baabtiiskii yohaana ku wacdiyey dabadeed iyo siduu ilaah ciisaha reer nasareed ku subkay ruuxa quduuska iyo xoogga isagu waa wareegi jiray wanaagna wuu fulin jiray oo wuxuu bogsiin jiray kuwii ibliisku caddibay oo dhan maxaa yeelay ilaah baa la jiray isagii annagu markhaatiyaal baannu ka nahay waxyaalihii oo dhan oo uu ku sameeyey waddanka yuhuudiya iyo yeruusalaam labadaba isaguna waa kii ay dileen markay geedkii ka soo deldeleen isaga ilaah baa maalintii saddexaad sare kiciyey oo bayaan u muujiyey uma muujin dadka oo dhan laakiin wuxuu u muujiyey markhaatiyaashii ilaah hore u doortay xataa annaga oo isaga wax la cunnay oo la cabnay markuu kuwii dhintay ka soo sare kacay dabadeed wuxuu nagu amray inaannu dadka wacdinno aannuna markhaati u furno inuu kanu yahay kii ilaah ka dhigay xaakinka kuwa nool iyo kuwa dhintayba isaga nebiyada oo dhan ayaa u markhaati fura in mid kastoo isaga rumaystaa uu magiciisa ku helo dembidhaafka intii butros weli ku hadlayey hadalladaas ayaa ruuxa quduuska ah ku soo degay kuwa ereyga maqlay oo dhan oo kuwii ka mid ahaa kuwii gudnaa oo rumaystay iyagoo ahaa intii butros la timid way wada yaabeen maxaa yeelay xataa dadka aan yuhuudda ahayn ayaa lagu soo shubay hadiyadaha ruuxa quduuska ah waayo waxay maqleen iyagoo afaf ku hadlaya oo ilaah weynaynaya markaasaa butros u jawaabay oo ku yidhi ma nin baa biyaha diidi kara si aan loogu baabtiisin kuwaasoo ah kuwa ruuxa quduuska ah helay sidaannu annaguna u helnay markaasuu ku amray in lagu baabtiiso magaca ciise masiix kolkaasay ka baryeen inuu dhowr maalmood la joogo